kulankan oo loon ku hadalaya sidii la dardargelin lahay islamarkaana loon horumarin lahay walbarashada aasaasiga iyo daadejinta gobolka daadmareera kaasoo laga qowdaya degmada odweyne welibana ku qeybgalaya maamulka degmada kan gobolka iyo madaxda walbarashada gobolkaas iyadana kulanka qeyb ku haayeen gudiyada iskuulada degmada ujeedka kulankii ahayee sidii korlanka qaadan lahaya tayada walbarashada ardayda sidoo kalena lambaahi adeegyada walbarashadaas iyo dadka dhown ungwada deera islamarkaana walanku qabada qabado jaranga markii kulanka hadhammaadii iyo weliba kulanka ku hadalaya guddoomiyaha walbarashada ee gobolka daadmareera cali dhuux cabdi yuusuf usoona ku warbiya walyaabo kulanka intuusa dareeriya diiradda la kasaaraya maanta waxaanu maanta kulan la qaadanay kulan derdergelina howlaha waxbarashada ee qaranka maamulayaasha dugsiyada hoose dhexe ee gobolka iyo guddiyada waxbarashada dugsiyadaas ilaahay mahadii si fiican baynu ugu dhacday waxaan iska xog wareysanaynay sidii loo dardargelin lahaa howlaha waxbarashada ee gobolka iyo sidii kor loogu qaadi lahaa tayada waxbarashada fidinta waxbarashada iyo sidii kor loogu qaadi lahaa ardayda iskuullada soo gelaysa maadaamu ilaahay subxaana wa tacaala maantana la kulmiyey xukuumaddeenii wadajir iyo waxqabad oo mashruuc weyn oo woolbaanka oo ardayda fiiga ka bixi doonta insha allahu tacaala bisha sideedaad ay u bilaabmi doonto dugsiyadaha hoose dhexe badankooda si ay mashruuca uga faa'iidaystaan iyagana kulan hawshaa lagu derdergelinayo waxaan isla qaadanay in sana dugsiyeedka soo socda gobolka daadmadheer u jihaysto dhinacii waxbarashada iyo horumarinta waxbarashada waxaan u mahad celinayaa wasiirka wasaaradda waxbarashada barbaarinta ee sayniska rofesor ismaaciil ducaale yuusuf wasiiru dowlaha iyo agaasimaha guud iyo dhammaan bahda wasaaradda waxbarashada iyo woolbanka oo iyaguna naga taageerayey sidii loo hormarin lahaa waxbarashada gobolka daadmadheer sida heegan had iyo jeer heeganka ugu jiraan in waxbarashada gobolka daadmadheer horu marto xagga tayaynta iyo karokaca ardaydana aad baan ugu mahad celinayaa sida qiimaha u siinayaan sidii tayada waxbarashada iyo karokaca waxbarashada gobolka daadmadheer looga shaqayn lahaa ay hadh iyo habeen heeganka ugu jiraan iyagana aad baan ugu mahad celinayaa waxaanu gunaanadkii isla qaadanay halkay dugsiyada hoose dhexe gobolku hadda joogaan inaanay joogin marka lagu soo noqdo sana dugsiyeedka oo halkaa laga sii wado waxaan kalaan isla qaadanoo iyagana nala joogay dugsiyadii xidhnaa maamulayaashii cusbaa ee loo samaynayey iyagana waa nala joogeen waxaan rajaynayaa bisha sideedaad kowdeeda iyaguna insha allahu tacaala maadaama macalimiin iyo maamulayaal cusub loo diyaariyey iyaguna insha allahu tacaala inay howlgeli doonaan iyagoo mashruucaana ka faa'iidaysanaya dhammaan waxaan u mahadnaqayaa xukuumadda wadajir iyo waxqabad ee uu hogaamiyey madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan doctor cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro oo muhiimad gaara siinaysa horumarinta waxbarashada gobolka daadmareedh aad baa u mahadsantiin jazaakum allahu khayran si gaara waxaan ugu mahadnaqayaa maamulayaashii iyo guddiyadii safarka dheer u soo maray siday waxbarashada gobolka daadmareer kor ugu kicilayd dhammaantiin wadajir iyo waxqabad baan idoo rajaynayaa